waxaa xaflad isugu jirtay dhiirogelin iyo shahaado guddoonsiin loo qabtay ardayda madarasada alfurqaan ee magaalada raamu munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay ardayda waalidiin macallimiin culummo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ugu horreyn ardayda madarasada alfurqaan ayaa soo bandhigay cilmigii ay barteen iyo bandhigyo ay ugu talagaleen munaasabadda maamulaha madarasada alfurqaan ayaa ka warbixiyey tirada ardayda dhigato madarasada boqol iyo waxaa waye sagaashanii lixdan iyo sagaal wa gabdhihii waxaa waye boqol iyo lixdan iyo sagaal wa marka ogoon oo hadda madarasa dhigtaan waa konton iyo saddex ogoona intana la dhigato marka insha allah warbixinta madrasada waa intaasi waalidiinta iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey dadaalka macallimiinta iyo ardayda waxayna ku baaqeen in ardayda loogu dadaalo barashada diinta cilmiga diintana wax oo iskiyaalyaal ma aha waa wax fardi ah oo waajib ah nin kastoo muslin ah iyo gabar kasta oo muslimad ah loogu baahan yahay inay bartaan marka ahamiyatulcilmi wa fadlihi cilmu sharci cilmiga diinta cilmiga maadigana waa jira oo waa la baranayaa kaas dad looma sheegay laakiin cilmiga maanta laga hijirooday oo laga tagay oo laga jeestay waa cilmiga diinta
markaan waxaan dhihi lahay aan u soo joogsan madarasooyinka madaraso ha la dhisa ilmaha afka ha la bara islaamka ha la bara ilaahay ha la bara hoosa laga soo wada diinta diinta la soo koriyey
parentadana way galbadeen way ku yar yihiin meeshaan waalidiin haddaan nahano oo ilmaha annagaan dhalno mustaqbal ilmaha lala rabo in la dhagatirto ma aha inaad maanta horta inta lasoo buuciyaay ahayd inta ilmahoo la sheegay ilmihii ayagahay wixii dhaleen ma muuqdaan marka wixii nagula gubaabinhaayana waa diin ilmaha bandhigii soo dhigayn meen faraxtin wejigooda nuurka ee qaabka ay bandhig u soo samaynaayeen aaday noo faraxtingelisay dadka ka dambeeya hooyooyinka iyo aabbooyinka saboodsiinayeen waxaan ogsoonahay maamooyinka ilmaha soo barbaarinaya habeenkii kicinayeen salaadii dugsi u diyaarinaya quracda u diyaarinayeen ilaahay ajar iyo xasanaad hainka siiya waxaan rabnaa culumo inay meen ka soo baxdo insha allah mandheera north enrollment iskuullaha ilmaha joog toban kun ay gaaraya laakiin madarasadaha markii la dhaha haddaa ku ma gaarayen ani ilmihii kale meel ay ku jiraan ma garanayo marka horta middaas waa inaas fahantiin diinta waa muhiim waxaa kaloo jira oon ogaani oon researchna la qaadi cunuga dugsi dhammee oo madarasada gala iskuulkana waxaa isku noqonaa nabawan taas waa xaqiiqo looguma noqonay cilmiga iskuulkuna waa fahma madarasadana waa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera